alxamdulillah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacd waxaa jirta su-aal ay isweydiiyaan dad badan oo muslimiinta ka mid ah ee ah xukmu altawasul bilamwaat min alambiyaai walsaalixiina walwliyaa waa maxay xukunka in lagu tawasulo addoommada wan wanaagsan ee dhintay ha ahaada nebiyo amaba owliyo amaba saalixiin addoon wanaagsan oo dhintay sida nebiyullaahi moxamed calayhi asalaatu wassalaam ama saxaabi sida cali iyo xasan iyo xuseen amaba caalim saalixa weli min awliyaa illaahi ah sida aimadii islaamka imaam shaafici oo kale lagu tawasulo ama sheekh cabdulqaadir jeylaani oo kale raximahumullah lagu tawasulo sharcigu muxuu ka qabaa su-aasha iyada ah qofku inuu ogaado jawaabteeda saxdaa aada iyo aada bay muhiim ugu tahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacala inuu waafajiyo jawaabta xaqa ah ugu horeyn in la ogaado waayo tawasulku saddex macnoba waa leeyahay macnaha koowaad inuu qofku addoonkii ilaahay ee dhintay ama nebi ha ahaado ama addoon kale inuu u yeerto toos ugu yeerto yidhaahdo nebigii ilaahayow tusaale ahaan sheekh hebelow saxaabi hebelow caafimaad isii ubad isii cadowga naga celi roob noo keen tusaale ahaan inuu si toosa u weydiisto isagoo ka aaminsan wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey nebigaas ama saalixaas inuu weydiisanayo oo ilaahay addoonkaas uu siiyey waxaan uu qofku weydiisanayo sidaa daraaddeedna uu weydiisanayo wixii ilaahay siiyey tawasul waa la yidhaha midkaas oo mathalan dadka sheekh cabdulqaadir jaylaani raximahullah u yeerta yaa sayid jaylaani yaa sheekh cabdulqaadir jaylaani waxay qaarkood ka aaminsan yihiin sheekh cabdulqaadir jaylaani in ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey waxaas ay weydiisanayaan oo kitaabka munaaqib alqaadiriin la yidhah waxaa ku yaala ay leeyihiin in sheekh cabdulqaadir jaylaani yidhi malaktu bilaadallahi sharqan wa maqriban wa in shi'tu afnaytu alanaama bilaxdati dhulka ilaahay baan milkiyey qorax ka soo baxya qorax u dhac haddaan doonana khalqiga ilbiriqsian ku burburina hadal kale oo ku yaala isla manaaqibkaas ama fuyuudaat rabbaaniya waa maxay wakulu bilaadillahi mulki xaqiiqatan adiga hadal macnuhu sidaas ah marka dad baa marka toos u weydiisanaya nebiga ama sheekha iyagoo ka aaminsan waxaanay weydiisanayaan in ilaahay siiyey taasi waa suurada ama qaabka u horeeya oo tawasulka qaab labaada ahoo qofku inuu weydiisto nebigaas ama addoonka ilaahay ee dhintay qof nool lagama hadlaayo qof dhinta uu weydiisto nebigii ilaaheeyow ama sheekh hebelow ilaahay subxaanahu watacaalaa saasoo saasa ii weydii ilaahay caafimaad ii weydii ilaahay roob noo weydii ilaahay subxaanahu watacaalaa agtiisa nooga shafeec si ilaahay roob noo siiyo oo nabadgelyo noo siiyo dhibka nooga kor yeelo marka qofkii qaabka labaad wuxuu u yeeranaa addoonka ilaahay ee wanaagsan ayuu u yeeran ama ha noqdo ama nebi ha noqdo ama weli ama ha noqdo addoon kale isagoo ka dalbaaya inuu ilaahay subxaanahu watacaala wax u weydiiyo oo oo uu u shafeeco suurada saddexaad ee tawasulka waa inuu qofku uu ilaahay u yeerto marka uma yeeranayo addoonkii ee ilaahbuu u yeerano wuxuu leeyahay ilaahow jaaha nebiga moxamed calayhi salaatu wasalaam tusaale ahaan jaaha owliyada derajada iyo qiimaha ay agtaada kaleeyihiin ee saxaabada nebigu ama sheekh hebel ilaahuw caafimaad nagu si ilaahuw roob nagu si ilaahuw maal nagu si sidaas inuu qofku yidhaahdo saddexdaa qaabba tawasulka waa lagu tilmaamaa xukunkoodu marka waa maxay xukunku waa maxay ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa si fiican aan u dhegeysano wax walba oo laysku khilaafo ilaahay wuxuu nagu waajib yeelay inaan ugu laabano qur-aankiisa iyo sunnada nebigiisa calayhi salaatu wasalaam allah waa ka yiri fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir haddii aada wax ku murantaan ilaahay iyo rasuulkiisa u celiya ilaahay iyo aakhiro haddaa aaminsantihiin marka masaladaas ilaahay kitaabkiisa inaan u celino waa sunnadii nabiga sala allahu alayhi wasalam inaan u celino waa qur-aankii marka maxaa ku sugan allah subxaanahu watacaala waxa uu yihi wayacbuduuna min duuni illaah maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haulaai shufacaauna cinda allah qul atunabi'uuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard subxaanahu watacaala camaa yushrikuun aayaddaas ilaahay wuxuu kaga waramay qolo cid aan isaga ahayn caabudeysay oo oranaysay haaulaai shufacaauna cinda allah kuwani ilaahay agtii bay nooga shafeecayaan waxaan u caabudaynaa cibaadadiina waxaa ka mid a baryihii ayay leeyihiin inay ilaahay agtii nooga shafeecaan oo nooga ergeeyaan shafeecadu marka waa maxay inay ilaahay wax noo weydiiyaan waa saasaan u caabudaynaa ay leeyihiin shafeecada waa la garanaa soo maha shafeecadu waa ergeynta waa haddii mathalan qof miskiina ku yimaado baahan ee ku yiraa cuntaan u baahana ee jeebkaaga intaad eegtay aada waxba ka weyday waxba ma haysatid ee aada markaas mid kale oo saaxiib ka ah ama qof kale aad tiraa war ninkan waa baahan yahay hala caawiyo shafeecaad sameyday waad u ergeyda qofkii adiga marka shaafic baa tahay waad ergeyda ergada saas wey marka waxay leeyihiin qolooyinkan ilaahay ka waramay oo cid aan isaga ahayn inay caabudayeen uu tilmaamay kuwa ay caabudayaan waxay ka rabeen haaulaai shufacaauna cinda allah kuwan ilaahay agtii ay nooga shafeecayaan ilaahay agtii nooga ergeynayaan ayay leeyihiin oo ilaahay bay wax noo weydiinayaan waa waxaan u baahannahay ayay alle noo weydiinayaan sidaasay leeyihiin oran maayaan iyagaa haysta iyagaa iskale waxay haystaan ayaan weydiineynaa ama wixii ilaahay siiyey ee aan u baahannahay caafimaad iyo ubad iyo roob aan weydiineynaa ma dhahayaan waxay leeyihiin ilaahay subxaanahu watacaala ayay wax noo weydiinayaan baryahoodaan u baahannaha wa ilaahay a darajada ay agtiisa ku leeyihiin darteed ayaan wax u weydiisanay oo ilaahay hadday iyagu wax noo weydiiyaan iyo annagu haddaan alla toos u weydiisano waxaa habboonay leeyihiin oo ilaahay noo dhoweynaysa oon ilaahay uga helaynaa waxaan rabno inaan iyaga marno oo iyagu ilaahay wax noo weydiiyaan macnahaas aayad kaloo ku cad yahay aayaddaa suuratu yunis waa suurad zumar ilaahay waxa uu yidhi waaladiina attakhaduu min duunihi awliyaa maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa ilaahay sokodii kuwa samaysta owliyo waxay leeyihiin u caabudi mayno waxaan ka ahayn ilaa liyuqaribuuna ila allah si ay noogu dhoweeyaan ilaahay ilaahay inay noo dhoweeyaan oo keliya ayaan u caabudaynaa zulfa darajo sideeba ilaahay ugu dhoweynayaan waa sida qataada taabicigu uu sheegay ay liyashfacuuna cinda allah siay ilaahay agti nooga shafeecaan marka waxay ilaahay noogu dhoweynayaan waa baryay waa ilaahay noo wanoo noo wanoo wax noo weydiinayaan waa arrintaa iyadaa marka xukunkeedu waa maxay ma arrin fiican bay samaynayeen qolooyinka iyagaa ilaahay cidaana inta caabuda ilaahay cidaana inta barya odranaysa ilaahay bay noo dhoweynayaan subxaanahu wa tacaala oo allay wax noo weydiinayaanoo waa noo ergeynayaan ilaahay baa masalada xukunkeeda tilmaamo alla wuxuu yidhi qul dheh nabiga alle muxamedow sala allahu alayh wasalam atunabi'uuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard ilaahay ma waxaad uga waramaysiin wax aanuusan ciriya dhul ku ogeyn macnaa arrintaas ma jirta wa sidaas wax ku heli maydiin wa ilaahay agtii subxaanahu wa tacaala idinkaga shafeeci maayaan wa iyaga marka waxay la tahay inay sidaa wax ku helayaan laakiin ilaahay wuxuu tilmaamay inaanay sidaa wax ku helin xukunkeedu maxaa waa yaysanba wax heline inay sameeyeen oo ilaahay cidaan hayn caabudeen ilaahay cidaan hayn ay baryeen iyagoo ulajeedku yahay in ilaahay agta uga ergeeyaan xukunkeedu maxaa waa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun ilaahay baa ka hufan oo ka sareeya waxay la wadaajinayaan wax ay la caabudayaan marka cibaadadaas ay u leexiyeen addoommadaas ay tuugayaan ay baryayaan iyadaa laftirkeeda shirkiyo xaqii ilaahay lahaa ee ah isaga in la baryo ayaa cid kale lala baryin allah qur-aanka muxuu ku yidhi waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariib nabiga alle moxamedo calayhi salaatu wasalaam hadday ikaa weydiiyaan addoomadeeda waa u dhowahay marka ilaahay isagaana yidhi waa idiin dhowahay aayad kale ilaahay wuxuu yidhi udcuu rabbakum rabbigiin barya tadarucan wa khufya ma ujeeda marka aayaad badanoo ilaahay ku diiday cid kale in la baryo walaa tadcu min duuni illah cid aan allahayn ha baryin ha u yeeranin ma ujeeda qul inamaa adcuu rabbi waxaa tira nabiga allahu calayhi salaatu salaam waxaan baryaa oo keliya rabbigii abuurtay walaa ushriku bihi axadan cidna la caabudi maayo la baryi maayo marka arrinta tawasulka macnaha noocaasa marka ee addoon ilaahay loo yeeranayo ee dhintay iyadoo shafaaca laga rabo xukunkeeda ilaahay baa noo caddeeya waa shirki aayadda kalena ilaahay muxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala markay yidhaahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah u caabudi mayno ilaahay inay noo dhoweeyaan maahan wax kale zulfa alla wuxuu yihi in allaha yaxkumu baynahum fii ma hum fiihi yakhtalifuun ilaahay baa xukumaaya ku kala saaraya waxay isku khilaafsan yihin yacni dadka ahlu tawxiidka oo nabiga calayhi salatu wasalaam muminiinta odhanaya ilaahay keliya hala baryo iyo kuwa odhanaya maye ilaahay agtiis ilaahay waxaan addoomaan u maraynaa oon shafaacan weydiisanaynaa oo ilaahay agtii nooga shafeecayaan ilaah baa u kala garsoori doona oo kala xukumaya ilaahay ilaahay aayadda muxuu ku dhameeyey ina allaha laa yahdii man huwa kaadib kafaar ilaahay ma hanuuniyo beenaale gaalnimo badan beentu waa maxay beentu waa inay ilaahay cidaan ahayn intay caabudaan ay leeyihiin ilaahay bay noo dhoweynayaan ilaahay agtiis baan shafaaco uga helaynaa waa been arrintaas ma jirto kufriguna waa maxay waa inay ilaahay cibaadadiisii baryaha ahaa iyo noocyadii kale cibaadada ay u leexiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa iyagoo shafaaco ka raba aayaddii horena shirkiga ku sheegtay yunus middan zumarna kufriga ku sheegtay aayaddii hore ilaahay wuxuu yihi qul atunabi'uuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard ilaahay cir iyo dhul waxaanu ku ogeyn miyaad uga warramaydin aayaddaana ilaahay wuxuu ku yidhi kaadibun beenaalow ku yidhi haddaba waxaa cad qofka yidhaahda waxaan ku tawasulaa owliyada iyo nebiyada dhintay isagoo uga dan leh inuu inta u yeerto ou sidaa ilaahay wax uga helo qur-aanka kariimkaa ilaahay noogu caddeeyey inay arrintaasu tahay shirki inay arrintaasu tahay kufri waa hagaag waxaa is weydiin leh qolooyinkan ilaahay subxaanah wa tacaala uu ka warramayay yay u yeeranayeen ma dhagxaan iyo dhir ayay u yeeranayeen iyo alwaaxyo iyo waxay iyagu dhoodhoobeen mase waxay u yeeranayeen addoommo caqli leh oo ilaahay ka cabsanaya oo ilaahay naxariistiisa rajaynaya oo ilaahay caabudayay u yeeranayeen qur-aanka ilaahay noogu caddeeyey suurat lisraa ilaahay waxa uu yidhi ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatahu wayakaafuuna cadaabahu ina cadaaba rabbika kaana maxduura aayaddan allah wuxuu ku tilmaamay kuwa ay mushrikiintu u yeeranayaan iyaga laf ahaantoodu waxay raadinayaan qaabay ilaahay ku gaarhaan oy ku raalligeliyaan weliba say ilaahay ugu kala dhow yihiin ayay ugu kala dadaali og yihiin inay ilaahay ku gaarhaan wasiila qaabay ilaahay ku gaarhaan wasiilada ibnu cabaas radi allahu canhuma wuxuu yihi alqurba waalcamalu asaalix camal fiicanoo ilaahay loogu dhowaada wa marka kuwan mushrikiintu kuway u yeeranayaan iyaga laf ahaantooda ayaaba ah kuwa ilaahay u baahan oo ilaahay subxaanahu watacaala say ku gaari lahaayeen raadinaya maxaa kaloo tilmaamay leeyihiin wayarjuuna raxmatahu ilaahay naxariistiisay rajaynayaan wayakhaafuuna cadaabahu ilaahay cadaabkiisana waa ka baqayaan dadka ilaahay naxariistiisa rajaynaya cadaabkiisana ka baqa ma ma ma ma waxay ahaayeen mushrikiinta miyay ahaayeen mushrikiintu ilahay kama cabsanayn haye waa hagaag ma waxay ahaayeen dhagax iyo dhir aan dareen ba lahayn miya waxa ilaahay uu tilmaamayo inay ilaahay raadinayaan inay raali ay ku gaaraan qaabay ku gaaraan oo ilaahay subxaanah watacala say ilaahay ugu kala dhow yihin u kala raadi ogyihin arrintaa oo yakhaafuuna yarjuuna raxmatahu wayakhaafuuna cadaaba ilahay naxariistiisa ay rajaynayaan cadaabkiisana ay ka baqayaan kuwa tilmaamahan ilaahay uu siiyey ma dhagxaan iyo dhir bay ahaayeen maya kuwa caqlilay ahaayeen sida awey culummada tafsiirka aayadda markay fasiraan maxay dhahaan qaarkood waxay leeyihiin waa waxa weeyaan waa malaa'igta ay u yeeranayeen kuwa mushrikiinta ah qaarkood waxay leeyihin maya waxay u yeeranayeen nabiyullah ciise u yeeranayeen qaarkood waxay leeyihin maya waxay u yeeranayeen jinni oo rumeeyeysan kuwaanu ogeyn inayba ilaahay aamineen oo jinnigii saalixiin ay noqdeen aysan ka warhaynay u yeeranayeen ma ujeedaa maryamo xataa waa la yidhi nabiyullah ciise hooyadii calaa kulli xaalin addoommo mataqaanaa caqli leh oo ama ama ama malaa'iga ama dad ah ama jinniya ayay culummada mufasiriintu ay ku fasireen haddaba kuwan ilaahay subxaanahu watacaala arrintooda uu shirki iyo kufri ku sheegay ee kuway caabudayeen ulajeedku uu ahaa inay ilaahay ag shafeecaan maaha inay iyagu haystaan ilaan cidda haysataa shafiic erge lama dhaho lama dhaho shafiic waxa weye waxaa jira waxa la yidhaahdo almashfuucu lahu almashfuucu lahu cid loo shafeeco loo ergeeyo iyo ashaaficu mid ergeeya oo shafeeca iyo almashfuucu cindahu mid agtiisa laga ergeeyo laga erge dalbo marka mushrikiintu kuwan ay leeyihiin waa noo shafeecaan kama aaminsanay inay haystaan waxay iyagu u baahan yihiin waayo hadday haystaan ma dheheen shufacaauna ergey noo yihiino cindallah ilaahay agtii ka ergeynayaan ma dheheen haddaba waxaa caddaatay tawasulka macnihiisu uu yahay ilaahay cidaan ahayn in loo yeerto owliye allahi noo yeerto nebigii ilaahay loo yeerto iyadoo laga rabo inay ilaahay ka ag ergeeyaan arrintaasu inay tahay shirki kufri qur-aanka kariimka ila cadeeyey waxaa soo hartay mas'alada kale ee ah iyaga in toosba loo weydiiso aan la dhihin ilaahay agti nooga shafeeca ee iyaga la yidhaha caafimaadna siiya iyaga la yidhaha owlaadna siiya iyadoo laga aaminsan yahay inay iyagu haystaan wixii taasu tii kale kaba sii daranba tii horaaba ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ugu dambeyn wax laga rabay ee addoommadan ilaah unbaa loo sii marayay tan ilaahay waxbalo lagama rababa subxaana cid kalaaba wax la weydiisanaaho caafimaadkii iyo owlaaddii la weydiisana tan waaba gaalnimo cad weeyaan tan hadal kama taagna nooca saddexaad ee tawasulka soo hara waa maxay nooca saddexaad ee soo hara waxa weeye in ilaahay wax lagu weydiisto subxaana ilaah baa la baryi cid kale la baryi maayo shirki maaha markaan laakiin ilaahay waxaa wax lagu weydiisanaya jaaha nebi fadli owliyo arrintaa iyadaaha shirki iyo kufri maaha laakiin waa bidco mana banaana shirkigayna ay keeni doontaa marka dambe haddaan laga istaagin wasiila ilaa shirki baa layidhaha kuwa hadda shirkiga samaynaya halkaabay ka bilaabeen markii hore ma ujeedaa arrintaa iyadaahayna iyaduna arrin bannaan maaha inaanay bannaanayn waxaa tusaale u ah waxaan samay jirin saxaabadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee diinta nooga aqoon badan iska dhaaf cid kale markuu dhintay kadib nebiga sala allahu caleyh wasalam kuma tawasuli jirin ilaahu jaaha nebigu wax nagu sii ma dhihi jirin waxaa kuugu filan daliil haddii saxiixulbukhaari ku sugan mar roob la waayey ayaa cumar bin alkhataab radia allahu canhu khaliifkii muslimiinta ah wuxuu kulmiyey muslimiintii markaaba wuxuu yihi allaahuma inaa kunaa natawasalu ilayka binabiyika muxamed sala allahu caleyh wasalam fatasqiina wa naxnu natawasalu ilayka bicami nabiyika riwaayadda bukhaari intaasi leedahay riwaayad kale waxay ku dare qum ya cabaas fadcu llaha lana wuxuu leeyahay cumar ilaahu waxaan kugu tawasuli jirnay nebigaaga caleyhi salaatu wasalaam markaasaa roobna sii jirtay oo rasuulkay saxaabadu intay u yimaadaan dhihi jireen rasuulka alla noo roobdoon alla noo bari markaasaa ilahay roobka keeni jiray xadiidkii jumcada isagoo nebigu khudbeynaya caleyhi salaam tusinaya nin intuu soo galay yaa rasuul xoolihii waa baabeen dhibka sheegtay nebigu khudbadii wuxuu u bedelay duco roob doon masaajidka lagama bixin roobo ilaa roob ka soo da-ay asa biyaha laga kala cararayo marka saxaabadu cumar wuxuu leya ilah waxaan kugu tawasuli jirnay nebiga caleyhi salaatu wasalaam roobaana sii jirtay waxaan kugu tawasulaynaa cami nebigaaga adeerkiisa cabaas qum yaa cabaas cabaas istaag fadcullaha lana ilaahay noo bari markaasa cabaas nebiga adeerkii uu ilaahay bari ilahayna roobka u keeno saxaabada marka haddii ay bannaan tahay in nebiga caleyhi salaatu wasalaam la weydiisto jaahiisa iyo magaciisa wax lagu weydiisto cumar inta nebiga ka leexdo adeerkii ma aadeen muxuu adeerkii u aaday adeerkii wuxuu u aaday mu'minna waa ahaa saxaabina waa ahaa nebiga qoyskiisiina waa ahaayo nebiga si gaara u jeclaa ma ujeedaa ma ujeedaa marka waxa ulajeedka waxa waaye cumar mataqaanaa qabriga nebiga inta tago amaba nebiga intuu meeshu joogo uga yeerto ma odhan yaa rasuulallah ilaahay roob noo weydiiye ma dhihin maxaa arrintaa waa shirki ducaau hayrillah cidaan allahaynu la beriyey wa marka atawasul biljaah isagana ma banaana walaalayaal dadka muslimiinta qaara waxayba u moodaanba kuwii mushrikiinta ahaa ee nebiga la diriray caleyhi salaatu wasalaam ilaahay jiritaankiisaba inay inkirsanaayeen wadaad weyna igu yidhi aniga arrintaa iyadaa oo diinta qur-aanka dhameeyey allahu mustacaan waxay aaminsan inaa ilaahay inuu jira inaanay aaminsanayn abujahli abulahab laakiin qur-aanka markii loo laabto waxaa ku sugan inay ilaahay jiritaankiisa aaminsanaayeen inay ilaahay inuu inuu maqlaayo aaminsanaayeen ilaahay inuu naxariis badan yahay aaminsanaayeen ilaahay inuu wax walba awoodo aaminsanaayeen ilaahay inay caabudi jireen intaasba qur-aanka ku sugantaha weliba mararka gabal markay dhibaatadu haysato ilaahay keliyahay caabudi jireen ilaahay keliya caabudi jireen maxaa tusaale u ah ilaahay wuxuu yihi faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu diin falamaa najaahum ila lberi idaa hum yushrikuun haddii marka ay doonta koraan waxa weeyaan dhibaato ku timaado waayo aayad kale ilaahay ku sheegay huwa aladii yusayirukum fi lbari walbaxr xata ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayiba wafarixuu biha jaaءatha riixun caasif wajaءahum اlmowju min kuli makan wadanuu anahum uxiiطa bihim dacaw allaha mukhlisiina lahu diin lain anjaytana min hadihi lanakunana min ashaakiriin ilaahay aayaddaa wuxuu ku sheegay markay badda ku jiraan nimanka mushrikiinta ay dhibaato qabsato ee dabayl dhabanaysa ay timaado xoog badan oo mawjkii hirarkii baddu ay meel walba ka yimaadaan oo inay halaagsameen ay yaqiinsadaan ay maleeyaan naftooda u baqaan maxay sameeyaan dacaw allaha mukhlisiina lahu diin dacaw waxay u yeertaan allah allah bay u yeertaan mukhlisiina xaalay yihiin kuwo u khaalis yeelaa u barax tiraa u keli yeelaa lahu alle addiina diinta diinte waa baryihii iyagoo ilaahay baryaha u gaar yeelaayo faidaa rakibuu fi fulki dacaw allaha mukhlisiina lahu diin haye maya miyaana ilaahay inuu jiro aaminsanayn qof bad ku jira oo naftiisa u baqay oo hirku kusoo socda oo doonta gadoomi rabto cidow u yeerto i badbaadi yidhaahda miyaanu aaminsanayn inay jirto xataa qaabka ay waxay oran jireen xataa ilahay qur-aan ku sheegay lain anjaytana min hadihi lanakuunana min ashaakiriin ilaah adnaad tan naga badbaadido waxaan noqonaynaa oo noqonayna kuwa mahadnaqa saas oran jireen lain anjaana min hadihi lanakuunana min ashaakiriin marka saas oran jireen ilaahu tan haddaa naga badbaadido waa kuu mahadnaqayna marka ilaahay inuu jira aaminsanaayeen inuu maqlaha aaminsanaayeen inuu awood leeyahay aaminsanaayeen inuu naxariis badan yahay aaminsanaayeen sidaasay ilaahay subxaana watacaala ugu yeerinaya xaaladaa iyada ah ee dhibka haysto ilahay wuxu ui falamaa najaahum ila lberi idaa hum yushrikuun markaan u badbaadino beriga oo barwaaqo iyo halaagii ay ka bad ilaahay ka badbaadiye idaa hum yushrikuun waaba iyagoo shirki samayna shirkiga sameynaya waa maxay marka marka ilaahay beriga u badbaadiyo badda markay ku jireen mukhlisiina lahu diin waa macnaha laa ilaha illahu ogow wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diin macnaha laa ilaha illah badda markuu ku jiro ilahay keliya u yeerinaya beriga markay ku jiraan shirkiyay sameeyaan macnaheedu waa maxay meeshay badda markay ku jiraan ilaahay keliya u yeerinayeen beriga markay joogaan ilaahay keliya uma yeertaane cid kale u yeertaan cid kale ay u baryaan cid kale ay u yeertaan marka shirkiga ay ku dhaceenna waa maxay inay xoolo gowraceen maaha inay sanam yani cibaadada ay sameeyeen oo markay badda ku jireen waa maxay cibaadada ay sameynayeen waxay ahayd barya ahayd tuugsimo markaan ay shirkiga samaynayaan waa tuugsimo oo ilaahay cidaan ahayn ay shafaaco weydiisanayaan shirkigu intaas wa marka walaalayaal masaladaa iyadaa masale cad waayo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa cibaadada ducada keligiisaa iskale cid kale ilaahay in lala caabudo ma banayn waxaynu ognahana ducadu waa cibaado weliba nebigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam adducaau huwa alcibaada ducadu isagaa ahba cibaadadiiba soomaalida qaarkood duco waxay u yaqaanaan cibaado sujuudda iyo rukuucda iyo soonka iyo xajka iyo keliya u yaqaanaan uma yaqaanaan baryaha baryuhu waa duco waa cibaado sidaa aaweed ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa qaala rabukum idcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadati rabbi wuxuu yidhi rabbigiin wuxuu yihi ibarya idcuunii ibarya waa idinka yeelaa ina aladiina yastakbiruuna can cibaadati kuwa iska kibrinaya cibaadadeyd marka baryihii iyo cibaadada waa isku macno qaala araakibun anta can aalihati ya ibraahim lain lam tantahi laarjumanaka wahajurni maliyan qaala salaamu calayka saastakfiru laka rabbii inahu kana bi xafiyan waactazilukum wama tadcuuna min duuni illah nabiy llahi ibrahim qomkiisu wuxuu ku yidhi waa idinka tegaa adinka iyo ilaahay sukadi waxaad baryaydiin waadcuu rabbii casaa anlaa akuuna biducaai rabbii shaqiya falama اctazlhm wma yacbuduuna min duun illah markuu ka tegay iyaga iyo waxay ilaahay sukadii caabudayaan u fiirso nebigu muxuu qoomkiisa ku yidhi waan idinka tegaa adinka iyo waxaad ilaahay sukadii aad baryaydiin tadcuuna aada u yeeranaysiin ilaahayna wuxuu yidhi markuu iskaga tegay iyaga iyo waxay ilaahay sukadii caabudayeen marka ducadu waa cibaado qur-aankiina waa ku sugan tahay xadiidkana waa ku sugan tahay mar hadday sidaa tahana cid kale in la baryo ma banaana maxaa yeele ilahi wuxuu yihi fadcuu llaha mukhlisiina lahu diina walow kariha alkaafiruun fadcuu barya allah alle mukhlisiin xaal aatiin kuwa u keli yeela lahu alle addiina diinta baryihii waay walow kariha haba dhibsadaan alkaafiruuna gaalo yaa dhibsada ilaahay keliya in loo yeerto oon cid kale loola yeeran yaa allah keliya in la yidhaahdo yaa sheekh hebel yaa nebi yaa weli yaa wadaad aan la dhihin allah keliya loo yeerto iyay dhib ku haysaa alkaafiruun u ilaah yiri gaalo fadcu llaha alla u yeerta mukhlisiina lahu diina xaalaatiin kuwa ilaahay u keli yeelaya diinta ay cibaadada ay ducada walow keliya haba dhibsadaan alkaafiruuna gaalo walaalow adoo odhanaa muslimaan ah ha dhibsanin ha karahsanin ilaahay keliya in la baryo mushrikiinta ilaahay wuxuu yidhi إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير مشركين حالكو ساس واي هدي إلهي كلية لبريايو ودينايين لكن هدي إلهي عدك لبريايو وشفاعة إيو إلهي إلهي اللي ويديسناي ويقولانا مركا رالب نقناي تاسانا لو ديدي إلهي كلية بريا إلهي كلية بريا ومن أضل ممن يدعو من دون الله يا كلون سنان بدن قف بريا إلهي إلانا هين ممن لا ممن من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآن أجيب إنبا إلا قيامة لا يقالوا كوان أضو يارني سؤولية ذاني نبي ذاني ملائكتان وحبك هي لميدي من أكو جواب آيان أضو وقت الجواب ما مقش بلو يارو نبي هكو, هكو جوابه شيخ عبد القادر وده هكو جواب جواب تعا ولا مقلنا ولقى ما مقشو عدكيس مساعدين كليا قولي ومقش دتك كلا كلا مقلان واحد جلاد دين دتك كلا مقلان واحد كذا دعي ilaahay wuxuu leeyahay uma jawaabayaan wahum can ducaaihim haafiluun ducadooda xataa waa moogyihiinba yaa ilaahay ka run badan subxaana waman astaquu min allahi xadiid maba ku maqlaayaanba waaba ku moogyihiin buu ilahay leeyahy waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an dadka marka la kulmiyo qiyaamo laisu yimaadana cadow bay ku noqonayaan wa kaanuu bicibaadatihim kaafir cibaadadoodiina waaba ku kufrinayaan nama caabudi jirin bay leeyihin laa ilaha illa allah markaabaa kuwii shirkiga sameynaya dhaar bay marayaan wallaahi rabbina maa kunaa mushrikiin saas ilaahow rabbigeeno mushrikiin ma ahayn qiyaama imaanayaan waxaan shirkiba uma haysan ilahay wuxuu yihi undur kayfa kadabuu calaa anfusihim eeg siday naftooda beenta ugu sheegeen way sirayeen waa shafaaco ilaah baa loogu dhawaana allaan ugu dhawaanaynaa beentaas isu akrinaya ayaga issira naftooday siraayaan ubadkooday siraayaan dadkooday luminayaan ilahay wuxuu wadalla canhu maa kaanuu yaftaruun waxay been abuuranayeenna waa ka lumay waxay been abuuranayeen ilahay agtiina looga shafeeca shafaacaan sidaa ku helaynaa owliyadaa ilaahay nooga ag shafeeci sheekh heblo alla nooga ag shafeec wixii meeshay ka bixeen wadalla canhu maa kaanuu yaftaruun marka walaalayaal tawasulka nooc kamida laba noocoo kamida saan sheegnay waa kufri waa gaalnimo nooc ka midana waa bidco ma banaana tawasulka sharciga marka waa maxay tawasulka sharciga walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacyadiisa tilmaamihiisa wan wanaagsan ku bari yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astakiif dheh yaa rabbanaa aatinaa fi dunya xasana dheh allahuma inaka cafuwan tuxibu alcafwa acfu canii dheh ilaahay subxaana watacaala asmaadiisa sifaadkiisa ku bari waxaa kalood ilaahay ku baridaa oo kuu banaan camal saalixa ood adugu leedahay sadaqaad la baxday waaliyaad baari u noqotay agoon baad daryeeshay salaadaad tukatay cibaado fiicanaad samayday nebigaad aamintay aad rumayday calayhi salaatu wasalaam ilaahay baad jeceshahay ilaahay camalkaaga saalixa ku bari waa banaanta waxaa kaloo tawasul banaana adoon wanaagsan aad wanaag ku tuhmaydo ee nool ilaah baa garanaa cidda wanaagsane ee noole ku maqlaysa inta u tagto aad tiraa ilaahay io bari taana waa banaan tahay inkastoo taa laga haboon yahay taa waa laga haboon yahay sida awgeed waxa weeyaan saxaabadu uma imaan jirin abubakar iyo cumar iyo cuhmaan noo ducey ma dhihi jirin soo raadi arrinta ayada nebigaa la oran jiray calayhi salatu wasalaam lakin waa arrin banaan waa arrin banaan qof sheekha qof dumara ood wanaag ku tuhmaydo waad dhihi kartaa ilaahay io bari oo ku maqlaayo kula jooga wixii intaa ka baxsan waa mas'ala cad weeye ilaahay subxaana watacaala hanaga dhigo xaqa markay maqlaan kuwa u hogaansama aabbayaasheen iyo sheekh hebel iyo awooyaal iyo dadkaysay u badan yihiin iyo ma ujeedaa saasaan arki jirna iyo caado laga tago cara allay leedahay iyo fiqi tolka kama janno tago iyo waxa weeyaan waxaa soo baxay bidcoolayaal iyo fulaan fulaan waxaas ilahay agti waxba ka tari maayaan xaqiiqda wax ka tari waidaa qiila lahum ittabicu maa anzala allah qaaluu bal natabicu maa alfayna calayhi aabaa'ana ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته